haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha waa kan axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal guud ahaan soomaalidu waa ummad wax akhriska iyo wax qoristuba ay ku cusub yihiin sidaa darteed waa ummad idaacadaha aad u dhagaysata oo jecel waxa dunida ka dhacaya inay ku maqasho afka ay garanayso oo keeda ah markaan anigu garaadsadayna dhallinyaro iyo waayeelba wararka uu weliyuhu tabinaya ka sokow af soomaaliga uu ku hadlaayo ayaa loo fiilsan jiray weliyayaasha ayaa la kala baran jiray sidaa darteedna maalinta hebel uu warka leeyahay ama barnaamij hebel uu isagu tabinaayo si wacan baa dhagaha loogu raaricin jiray hebel kale maalinta uu sheegayase codka raadiyaha ayaa la iska gaabin jiray waa la iska dhigi jirayoo waxaan garanayaa iyada oo dhallinyaradu ay isku daydo weliye hebel inay dhaajiyaanoo sida uu u hadlo ay iyaguna u hadlaan erayada uu badanaa adeegsadana ay weerahooda ku soo daraan weliyayaasha markaas goobaha warbaahinta ku cusubi waxay isku hawli jireen kuwii ka horreeyey ee caanka noqday midkood inay isu ekaysiiyaan si aqoonsiga dadweynaha ay degdeg ugu taabaan waxaa kolka jiray warfidiyeenno lagu daydo idaacadihii af soomaaliga ku hadli jirayna ka howlgeli jiray waa sannadihii kontonnadii lixdanadii iyo toddobaatanadii qarnigii labaatanaad iyo guud ahaanba wixii qorista afka ka horreeyey cismaan sugulle maxamed nuur cadde xaaji cabdi ducaale cismaan faarax kaahin iyo walaalkii axmed faarax kaahin cabdilaahi xaaji maxamed abshir waldo mustafa xaaji nuur cabdi xaaji goobdoon jaamac kharaf saleebaan daahir afqarshe cismaan xasan iyo walaalkii maxamuud xasan cabdulaahi xaaji cilmi raggaas oo aan hubo maanta dhallinyarada warbaahinta ka howlgashaa inaanay mid ama laba ka badan ka garanaynin waxay ahaayeen afka oo aan qorayn raggii ku guulaystay war iyo warbixinba af soomaali baraxla oo dhadhan wacan leh inay dhegaystayaashooda ugu soo gudbiyaan dhabtii waxay ahaayeen dad badan oo aan ku jiro kuwii milgada afka ku baraarujiyey ee jacaylkiisa maanta oo la joogo hay-adeed ma haynee beri marka la dego raggaas aan soo taxay iyo kuwii la-ayniga ahaaba waxay inaga mudan yihiin inaynu ku maamuusno sidii ay af soomaaliga u kobciyeen ee ay uga dhigeen af qaadi karaya fikradaha casriga ah iyo ereybixinta afafka qalaad ka soo jeeda ee ku jirta laamaha sayniska teknolojiyada iyo kasmooyinka bulshada dirkaba waa ragga ay da'daydu ku xusuusato aqoontii qabku weheliyey ee ay u lahaayeen afkooda iyo dhaqanka uu xambaarsan yahay muddadii ay idaacadaha ka shaqaynayeen waa kuwii afka ku soo daray erayo fara badanoo awal hore aan ku jiri jirin erayo ay afafka qalaad ka soo tarjumeen dabadeedna markii la macaansaday si fudud u soomaaliyoobay waxaa ka mid ahaa dayax gacmeed qaramada midoobay hanti wadaag horumar hubka halista ah hubka iswada hirarka gaagaaban hirarka dhaadheer hirka dhexe biyadhaca victoriya barwaaqa sooran geedi socodka nabadda buulaleyda goolan maandooriyayaal iyo qaar kale oo dhalaar noolba warbaahinta af soomaaliga ku hadasha aynu ka maqallo cid walibana ay adeegsato iyada oo aan la isku lurin in la ogaado halka ay sal ku leeyihiin iyo waagii ay afka ku soo biireen toona qaybtaa kooban ee taariikhda horumarka af soomaaliga ku saabsani waxay xusuustayda ku soo noqotay maalmo dhoweyd mar aan dhegaystay warar dhowra oo wakaaladaha caalamiga ah ee warbaahintu ay afafka reer galbeedka ku faafiyeen dabadeedna howlwadeennada qaarkood ay af soomaali u soo rogeen nasiib darro hawshaas iyada ah howlwadeennadii dhabarka u ritay kuma ay guulaysan sidaas awgeedna dadkii wararkaa loogu tala galay af ay garan karaan inta loogu shaqlay kuma ay dhegaysan aan haddaba soo qaato warar tusaale u noqon kara gafafka ay wareeyayaasha qaarkood ku dhacaan marka afafka shisheeye ay warka ka soo tarjumayaan tusaalaha koowaad sida ay dad badani la socdaan dowladda afghanistaan waxay isku daydaa wadahadallo toos ah inay la yeelato dhaqdhaqaaqa daalibaan ee ka soo horjeeda taasina sida badan qarsoodi bay ku dhacdaa sanadkii ina dhaafay ayaa haddaba wadaad aan ururkaas ka mid ahayni wuxuu iska dhigay inuu ka mid yahay oo weliba uu yahay ergey iyaga ka wakiila ayna u soo dirsadeen dowladda inuu wadahadallo la bilaabo kol dambe oo xeer iyo fandhaar kala dhaceen ayay dowladdu ogaatay inay god khiyaamo ku dhacday taasna waxaa lagu shaaciyey afafka dunida lagaga hadlo intooda badan dad fara badan oo aan ku jirayna casariiq mar ay ahayd ayaanu maqalnay weriye soomaaliyeed oo isla warkaa inta malaha afka ingiriiska ka soo tarjumay odhanaya mulla axmed mansuur oo daalibaan iska dhigaya ayaa muddaba wuxuu la xaajoonayay saraakiil dowladda afghanistaan ka tirsan kuwaasoo uu lacag badanna ka qaatay hase yeeshee mar dambe ayaa waxaa la ogaaday inuusan ahayn nin run ah nin run ah sida muuqata oraahdaas warka ugu dambaysay waa mid erey erey looga soo tarjumay afka ingiriiska waxaana laga keenay weedha ah mulla mansuur was not the right man to negotiate with waan hubaa soomaali badan inay la yaabtay oo sida warkaa loo soomaaliyeeyey markay maqashay ay isdhugatay maxaa yeelay nin aan run ahayn sibay u garanaysaa si aad iyo aad uga fog wixii uu wariyuhu uga dan lahaa dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo tusaalayaal hor leh oo ku saabsan tarjumaadda erey ereyga ku salaysan sida loogu marin habaabo
axmed faarax cali ayaa barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha noogu soo diyaariyey magaalada nairobi ee dalka kenya aad buuna u mahadsan yahay halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a washington